hay-adda shaqaalaha dowlad goboleedka somalilan ayaa imtixaanta furan nqabati kunlan boqol labaatiili macalin oo si kumeel gaara iyo nkoolgalo doonana dugsiyada dowliga ee gobolka madorejeexa wasiirka wasaaradda walbarashada dhakhtar axmed buuxane iyo guddoomiye hay-adda shaqaalo khaalid jaamac qodax iyo ku-xigeenka guddoomiyaha cabdulaahi faarax ooyo wehliyeen agaasimyaalka guud ee wasaaradda walbarashada dhakhtar cabdirasaaq iyo agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalo khaalid mire ayaa si wadajir iyo indaha furana imtixaanka xarunta hay-adda shaqaalo gobolka madoorijeex ayaa nagadahaya gobolkii lixaada ee hay-adda shaqaalo iyo kaqabada imtixaankan dahfuran ee lankatalgali macalimiinta kumeelgaarka ee gudoomiyaha hay-adda shaqaalo qaali jaamac qodax ayaa ku hadaliyay imtixaanka waxaa sharaf iyo farxad noo ah in gobolkii ugu dambeeyey gobolka maroodijeex ee lagu qaaday imtixaankii macalimiintii kumeelgaarhka ahaa ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska macalimiintaasoo iskugu jiray macalimiin dugsi sare iyo macalimiin dugsi hoose dhexe runtii lixdii gobol shantii gobol ee hore waxay kusoo dhammaadeen si guul iyo sharaf iyo karaamo leh anigoo uga mahadnaqaya guddigii hay-adda shaqaalaha iyo guddigii wasaaradda waxbarashada oo runtii dadaal weyn ka geystay sidii hawshaasi ay lixda gobolba uga qabsoomi lahayd maanta oo aynu u joogno gobolkii maroodijeex degmooyinkii hoos imanayey iyo tuulooyinkii oo laga qaadayo kun iyo laba boqol iyo lix iyo labaatan macalin oo tirada ka soo baxaysaa runtii ay tahay tiro yar waxaan u rajaynayaa in runtii si sharaf iyo raynrayn iyo wanaag leh uu ku dhammaado mudday ahayd runtii in aan ka fikiraynay sidii macalimiintaasi loo suulin lahaa alxamdulilah mar haddii wasiirkii cusbaa ee wasaaradda runtii muddadii koobneed uu joogay uu nala dhaqaajiyey aragtidii ahayd hannaanka iyo qaabka ugu fudud ee ugu cadaaladsan ee runtii ugu quruxda badan ee macalin uu ku noqonayo macalin bayroola inay ahayd in imtixaan laga qaado sida uu dhigayo xeerka iyo sida uu dhigayo maxay ahayde siyaasadaha hay-adda shaqaalaha iyo wasaaradduba ku shaqeeyaan wasiirka wasaaradda walbarashada dhakhtar axmed buuxane yaa ku warbiyey muhiimadda lakuleeya imtixaankan macalimiinta maadaama wasaaradda waxbarashadu runtii ay tahay wasaaradaha ugu culus wasaaradaha xagga lambarka waayo waxaan haynaa iminka laba kun iyo soddon iskuul baan haynaa labadaa kun iyo soddonkaa iskuul waxay u baahan yihiin macallimiin bay u baahan yihiin degmo iyo tuulo kastaba iyadiyo weli aan caddaynay naga dhiman yihiin siddeed boqol oo degaan baa naga dhiman dhismahoodii iskuullada oo inaan gaadhsiinno ay waajib nagu tahay ka xukuumad ahaan marka macallin kasta waa inuu arday kastaoo dalkeena jooga iyo degmadiisu isagoon guurguurayn oon dhibaatoonay waa inuu helaa macallinkii soo qaadi lahaa waxbari lahaa taasi dadaal badan bay nooga baahan tahay taasi sababtoo ahayd waxaan aad ugu mahadnaqayaa hay-adda shaqaalaha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka agaasimaha iyo intiina la shaqaysay ee dhallinyarada shaqaalaha ahayd oo runtii si aad iyo aad iyo aad u sharaf badan noola shaqeeyo guulna ay ku soo dhammaatay wax cabasho ah manu arag culays kale manu arag cid naga hortimidday manu arag dalkuna waxaa xaqiiqaa inuu u baahan yahay cadaalad shacbigeennu waxa shacbiga ugu qiimaha badan ee la hogaamin kara weeyaan hadday helaan cadaalad